Shirkan oo ay markaasi ka soo qayb galeen wasiirada wasaaradaha shaqada iyo arrimaha bulshada heer federaal iyo heer isteed ayaa looga hadlayay wada shaqaynta wasaaradaha dardargelinta shaqo abuurka arrimaha bulshada iyo shaqooyinka ay wasaaraduhu u idman yihiin kulanka ayaa si qoto dheer looga hadlay habka ugu habboon ay wasaaraduhu u wada shaqayn karaan iyo sida markaasi caqabadaha jira looga wada gudbi karo iyadoona gabagabada shirka laga soo saari doono warmurtiyeed markaasi noqon mid haga dhabaha ay tahay in loo maro shaqooyinka la qabanayo sanadka madaxweynaha jubbaland mudane axmed maxamed islaam ayaa daafurka shirkani ka jeediyey khudbad uu markaasi kula dardaarmayay wasiirada iyo sidoo kale inay markaasi sida ugu habboon ugu adeegaan bulshada waxaa aad farxad noogu ah in maanta kulankaan aan idinkala soo qayb galno gaar ahaan shaqada iyo arrimaha bulshada waxaad moodaa in xaalado badan maanta soomaaliya ay ku jirto arrintii shaqaaluhu ay noqotay mid inta badan gacan aan u baahno iyadoo waddankeenna maanta shaqaalihii ay buuxaan farsamo yaqaanadii ay jiraan wax waliba maanta uu bannaanka yaallo in haddana shaqaalaha ugu muhiimsan iyo dadka tiinikalka ay noqdaan dad ajnebiyahoo bannaanka ka yimaada oo weliba dhaqaalo aada u badanna uu ku baxo iyadoo waxaasoo dhan mujtamaca soomaaliyeed uu qaban karayo arrintaasi waxaad moodaa inay tahay arrinta maanta ugu baahan in la daadejiyo oo qofka xirfadlaha ee soomaaliga iyo aqoon-yahanka ee soomaaliga ah ay noqoto shaqada isaga uu leeyahay qofkii qaban lahaa inuu isaga noqdo taasaa ah shayga ugu muhiimsan qaar baa waxay waxbarashadooda ku fiican tahay inuu farsamada gacanta ka shaqeeyo oo aan kari karayninba shaqadaan kale ee taalla taa markaa in la helo skeeliskaas shaqada farsamada gacanta ama gabdhaha ha noqoto oo domestikadii iyo shaqadii ay qabanayeen ha noqoto ama wiilasha ha noqoto oo marka laga soo tago iskuulladii farsamada gacanta in haddana la aboono mid dadka waaweyn loogu talagalayo dhismihii ha noqoto makaanigii ha noqdo electricitygii ha noqdo joinerkii ha noqdo oo wax la bari karayo iyadana macnaheedu ay noqonayso qof dadkani inay isku filaansho shaqada xaggeeda ah ay gaari karaan oo qof waliba inta uu qaban karayo uu gaari karo waxaan ka fursanaynaa markaa haddii tii hoosena annagu aan dadkaygii barno tii waaweyneyd ee mas-uuliyadaha iyo aqoonta iyo ku xidhnaydna ay noqoto inaan annagu aqoon-yahankanagii iyo dakaatiradanagii iyo kuwii wax soo bartay ama gudaha waddanka ha ku barteen ama dibadda ha ku barteene inaan iyagii aan gacanta qabanno oo iyagu shaqada ay qabtaan waddankaani maanta sidii uu yahay uu ka fiicnaan lahaa